sheekh cabdilcasiis abo muscab oo ah afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id u qabtay warbaahinta kaasoo uu kaga warbixiyey dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan sheekh abu muscab ayaa tafaasiil buuxda ka bixiyey dagaalkii moqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona tilmaamay in xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka ay ku dileen dagaalka isagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadi doonaan waxaan ka warbixinaynaa weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu dib ugala wareegeen degmo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliya istishaadiye ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyaddu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaas oo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiyiinta mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyada cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiyiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamada cadowga ashaadolla dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori faranjiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa doora weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan diilin kaga yeelay howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab wuxuu dhanka kale diray fariin muhiim ah oo ku wajahan askarta u dagaalamaysa dowladda federaalka maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leennahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idinsoo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leennahay hubka dhiga wilaayada la soo xidhiira nuqabada la soo xidhiira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaanadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku bilowday camaliyad nafurnimo ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka halkaasoo maalintii labaad ay si buuxda u maamulayaan